bismi illaahi raxmaan iraxiim mudane agaasima waan dhowahay cabdi khayr waxaana sida aada sheegtayba saan maanta kusoo gaaray raadiyo gaalkacyo oo ka mida xarumaha wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta boostada hidaha iyo dhaqanka dowladda puntland run ahaantii maanta farxad bay ii tahay inaan kusoo booqdo idaacadda maahan markii koowaad mana noqon doonto markii ugu dambeysay insha allah haddii ilaahay idmo dee marar badanna waan imid marar badanna waan imaan doonaa haddii ilaahay idmo sababtoo ah waa xarumihii wasaaradda sidaan horeyba u sheegay maantana booqashadeedu waxay ku sugnayd imaatinka aan gobolka soo gaaray oo ciidda aan u imid inaan magaaladaydii iyo reerkaygii iyo dhammaan asxaabtaydii aan kula iido alxamdulilaahi rabbilcaalamiin kullu caam wa antu bikhayr ciid wanaagsan kadib maanta waxay ahayd maalintaydii booqashada ugu labaad gobolka ku marayey siba laf dhabartii wasaaradda ahaydoo idaacadda raadiyo gaalkacyo ahna idaacadaha idaacadda ugu da-da weyn dhammaan marka la dhoo soomaaliyaba aan dheh ama puntlandba ugu da-da weyn farxad bay ii tahay mar labaad iyo mar saddexaadba booqashada maanta aan ku imid oo iyadoo maalin farxadeeda oo maalinkii labaad ciidda jimcaha markii laga soo tago ayadoo ah idaacadaydii iyo xarumahaygii shaqada iyo de kormeerkayga iyo ay la halmaalaan dhammaan ummadda reer mudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba waxaan leeyahay kullu caam waa antu bikhayr socodsiinta idaacadda iyo habsami u socodka aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shaqaalaha raadiyo gaalkacyo waxaanan leeyahay guulaystayaal geediga wada muhiimaddu waxay tahay mar walba baahidii iyo maxaan kuu sheegayay waa waa wax loo baahan yahay wayna taagan tahay sidii ummadda loo gaarsiin lahaa warar sugan walow raadiyo gaalkacya ay tahay idaacadaha looga bartay wararka xaqiiqada ku salaysan waan u hambalyeynayaa shaqaalaha sidaan markii horeba u iri waxaan leeyahay guulaystayaal geediga wada dhammaan ummadda reer mudugna waxaan leeyahay in la garab siiyo dhammaan suxufiyiinta si mar walba aynu ku helno warar sugan dhexdhexaada xaqiiqada ku salaysan isla markaasna idaacaddani dee marka si loo fiirsho way kasii xag jidhaa idaacadaho waa idaacaddii maxaan ku sheegayay bulshada waa idaacaddii dowladda waa idaacadan dee shaksina uusan shaksi ka lahayn oo maantay sida aan anugu biri xafiiska uga tegayabaa nin walba oo ama agaasin ka soo noqda ama shaqaale ka noqda mid kale uu u bedelayayo dee shaksi idaacadu leeyahay ma ahan in laysberber taago in mar walbana mujtamaca reer mudug ama reer gaalkacyo ay sidaa si ugu dhow ay ugu xirnaadaan dhallinyaradana waxaan ugu baaqayaa oo aan maxaan kuu sheegaya ku bogaadinayaa shaqada culus ay gacanta ku hayaan waxaanan leeyahay intaas iyo in ka badanba insha allah haddii ilaahay idmo mujtamaceennuna waa inay ina ka helaan mar haddaynu nahay warbaahintii dowladda inay ina ka helaan warar sugan xaqiiqada ku salaysan barnaamijyo soo jiidasho leh wacyigelin dhinac walba marka insha allah haddii ilaahay idmo guul baan rajaynayaa waana inoo sii socon doontaa haddii ilaahay idmo kormeerkeenna iyo meesha xaaladdu marayso aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha raadiyo gaalkacyo agaasime cabdikhayr oo hadda kusii simeya maadaama agaasime ku sugan yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhammaantiin waxaan in leeyahay aad iyo aad baa umahadsantihiin hawshuna waa inay halkaas aynu kaga socoto haddii alla idmo waayahay agaasime maadaama wasaaraddii warfaafinta xafiiskeedii dhexe a ka socotay bal iiga warna iyada sida shaqada wasaaradda u kala wado arrimaha gobolka sool oo kale wasaaraddu qaabka ay u wajahaysa bal iyagana
bismillahi raxmaan raxiim run ahaantii wasaaradda dhexe sidaa aad dareemaysa dee soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqdo su-aal ka dhan dardarta iyo shaqada ay wasaaraddu muuqdo waddo ma ahan mid ay ku daahan tahay xuub sababtoo ah waxaad ka dareemi kartaa wararka iyo xaqiiqada sida aad la socotid meel walba oo maanta kacdoonka duufaanta baluugaa meel kastoo uu ka socdo maanta waxaa taagan sida aad dareemaysa saxaafadii oo uu hormuudu yahay t v-ga dowladda puntland puntland t v isla markaasna iyo raadiyaha dowladda isla markaasna waxaad dareemaysaa dhaqdhaqaaqa dhinaca kale saxaafadda qaybaheeda kala duwan waxaad ka dareemaysaa shaqada wasaaradda halkaasoo sababtoo ah wasaaraddu ma ahan de factor kale laakiin factorka wasaaradda waa warfidiyeenka iyo isgaarsiinta dhinaca isgaarsiintana markaan ka hadlo dee waad aragtaayo waxa aynu maanta dalkeennu horumarka yurub iyo ameerika aynu uga horeyno waa dhanka isgaarsiinta wadamo badanoo horay u maray baa waxaa lagaga yaabaa maanta inaynu kaga horumarsannahay dhanka isgaarsiinta saxaafaduna meesha ay marayso dhinaca puntland waa dareemaysaa walow ayaantan dambe aad ay iskugu dhow yihiin saxaafadda iyo wasaaradda iyo dhammaan isku hal meel laga wada janqaado dhinaca haddaan usoo jeensado dagaalka dullaanka dagaalka loogu magac daray onkood gobolka sool ku wajahan wasaaraddu waxay u maaraysaa sababtoo ah faktorka ugu muhiimsan ee dagaalka waa wasaaradda oo weliba dhinaca warfaafinta sidaynu ogsoonnahayne dee nucleyeerka adduunka ugu awooda badan ee labaad waa dhinaca saxaafadda sidaad og tahayna wasaaraddu dee roolka ay ka ciyaarayso waa midkii aan awal horay usoo xusay waxaanan u maaraynay sidaad og tahay waxaanu samaynay santar dhexe xilliyada dagaalku socdo meeshii si loo maareeyo ama loo yareeyo khasaaraha warbaahinta kasoo gaaraya in santar dhexe la sameeyo dhalinyarada saxufiyiinta ee warka doonaysa loo sameeyo gaari big up oo kale ama inta loo diyaariyo santarkii ay warka ka soo qaadi lahaayeen warkuna markaa dhiskiga uu kusoo dhacayo uu noqdo wasaaradda xarun baanu samaynay internet xoogla oo joogtaa uu leeyahay internetka ay ka helayaan isla markaas warka soo dhacana uu noqdo war si siman ay u helaan saxaafaddu oo aysan ahayn nin jeclaysi iyo nin nin kala qaybta kalena ay halkaa tagto si ay iska yaaci iyo meeshii maxaan kuu sheegay dee wiiftadu khasaaraha loo yarayn lahaa marka insha allah haddii ilaahay idmo taasna saasaanu ku maaraynay waana sii wadaynaa barnaamijkii waa socdaa si lixaad leh waxaan rajaynaynaa inaan dee qaybtayadana awal horena waan qaadanay ka saxaafad ahaan waanan ku jirnaayoo dhinaca dee wacyigelinta iyo barabugaanka iyo maxaan kuu sheegaya saxaafadda qayb mugle waxa ka wada waa dhinaca saxaafadda oo aad ka dareemaysid haddana waxaan rajeynaynaa inaan taasna sii laba jibaarno insha allah haddii ilaahay idmane guulo badan inaan ka gaari doonaan rajaynaynaayo ilaahayna waa nala garabgelayaa dhammaan suxufiyiintana waxaan ugu baaqayaa meel walbo ay joogaan inay ka qayb qaataan duufaanta buluuga ee socota iyo maxaan kuu sheegayey sidii warka sugan ee wasaaradda iyo ka soo baxa maxaan kuu sheegayey warfidiyeenka si sugan in loo tabiyo oo aan si maxaan kuu sheegaya khaldan dadka aan wax loo gaarsiin oo warka war sugan uu noqdo oo dadkune inaysan kasii badbadinoo insha allah siday warka ku helaan oo warka ku socda haddii ilaahay idmo waayahay ugu dambeyn marka agaasime waxaa jiray qorshe puntland ay diyaarinayso sagaalka gobol ee puntland ka socday kaasoo ahaa in debedbax lagu taageerayey ciidamada jiida jooga oo kale waxaa jiray iyadana dhaqaale in loo aruurinayay isla ciidamadoo dadka deegaanada puntland sagaalka gobol baxoole iyo iyo dhaqaaleba laga aruurinayay arrimahaas iyaga maxaa ka xusi ka dhaca
cabdikhayrow arrimaha ka hor dhici mayo run ahaantiine dhinac walba qof walba oo reer puntland iyo qof walba oo maxaan kuu sheegaya hawsha taagan ay u taalo waa hawl inoo wada taalla muhiimaduna waxa ay tahay mudahoraadada iyo waxyaabaha la wado iyo kuwo kasii badanba gurmadkuna waa inuu intaa kasii bata hadii ilaahay hadday ahaan lahayd xoolo hadday ahaan lahayd rag hadday ahaan lahayd dhaqaalo gacmo wadajir bay wax ku gooyaan shacabka reer puntland aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sida ay u garab taagan yihiin dowladooda iyo ciidankooda dhammaan waxaan leeyahay shacabka reer puntland guuleyste sababtoo aad baan uga mahad celinayaa garab istaaga ay dowladda garab istaageen hadday ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha hadday ahaan lahayd dhinac walba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waanan uga mahad celinayaa waxaanan leeyahay waa intaasoo aad kala sii dhowaataan guushuna wax yar bay inoo jidhaa marka insha allah waana guuleysanaynaa haddii ilaahay idmo waayahay ugu dambeyn marka bulshada ku dhagaysanaysa ee reer puntland sagaalka gobol ee puntland iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee codkaagan hadda maqlaysa maxaad ugu baaqi lahayd dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda reer puntlandba waxaan ugu baaqayaa marka koowaad nabadgeliyada in laga wada shaqeeyo nabad baan dhammaan dadka ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa intaa waxaa iiga soo hara dagaalka ay soo qaadeen soomaali diidka jamhadda s n m waxaan ugu baaqayaa in meel walba shaksi kasta oo soomaalinimada iyo damiirka wadajirku uu damqayo inuu qeyb mugla uu ka qaato sidii nabadiidka dalka looga xoreyn lahaa iyo soomaali diidka isla markaasna dowladda puntland sidaad ogsoon tahay wax badan bay ku baaqaysa nabad gobolka sool oo ka mida gobolada puntland koob iyo toban sano buu gacanta puntland ka maqan yahay puntland intaa waxay ku baaqaysay ay habhin ugu jirtay sidii gobolka sool maxaan kuu sheegay nabadgelyana looga shaqayn lahaa nimankaasina ay uga gaabsan lahaayeen falalka xun ay gacanta kula jiraan isla markaasna sidaynu u wada jeedno dee waad aragtaanoo waxa ay ku socdaan waa xuduud gaal talyaaniya bay daba joogaan sababtoo ah ummadda reer puntlandne waa dastuuri waana waajib shaqsi kasta oo reer puntland iyo shaqsi soomaaliyeedba in laga wada shaqeeyo soomaalinimada iyo sidii soomaaliya ay usii jiri lahayd ummadda reer puntlandna waxay u taagan tahay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed marnaba uma dulqaadan doono cid kala qaybinaysa ama fadqalalaynaysa shacabka soomaaliyeed insha allah waxaanan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doonno waanan ka guuleysan doonnaa sababtoo nin gardarani ma guuleysto ummadda reer puntlandna waxaan ugu baaqayaa meel walbo ay joogaan inay u istaagaan sidii nabaddiidka soomaali diidka dalka looga xoreyn lahaa insha allah haddii ilaahay idmane waxaan rajaynaynaa waynu guuleysanaynaa guushuna wax yar bay inoo jidhaa in la adkaysto intaasna looga sii dhowaado qof kasta iyo shaksi kasta oo reer puntlandna meesha uu joogo cod iyo calafba inuu ciidanka ku taageero iyo maxaan kuu sheegayey wax allaale iyo wixii gacana uu ka geysan doono saasaan ugu baaqayaa maanta wax dhulka ina ka yaala ma lahan insha allah guul bay inoo ta haddii ilahay